waxa weeye somalilan dhowr jeerna waan sheegay waxyaalaha inagu weyn dhibaato inagu weyn ayna horumar weyn taabto u samayn weynay waa aqoon dara wey badan ma lihin taas waxay keentay inaynu maanta xafiisyadeyna dowladdeyna aan cid khibrad u lahayn meeshaa lagu magacaabay aanay jirin marka wuu iska yurursanayaa qofkii qorshe ma samayn karo qorshe qaran ma lihin qorshe guudo tacliina ma lihin weli ma aragteen wasiiri soo taagay oo ka sheekaynaya qorshaha wasaaradiisa iyo wuxuu qabtay sanadkii hore iyo waxa u samaysan leanna qorshe qaran baaban jirin oo tacliimeed baan jirinba tu caafimaad baan jirinba waxaa weeye ummaddeenu ummad wanaagsan weeye qalbi wanaagsan weeye laakiin subxaana wa tacala waxay nagu yar hogaamiyaasha kabas leadershipka nagu yar ilaahay xuquuq wanaagsan ina siiyo maanta halka aynu joogno waxayna soo gaarsiiyey ilah naxane maxamed xaaj faraaci gaal oo ahaa haliyey dladaha sidii jamaal cabdinaasir iyo ayuu la mid ahaa ilaa hadda ku-xigeenkiisii ma hayno yaa labeeyo ilaahay ku daraya wuxuu yidhi yaa loo duce labeeya yaa loo duce labeeya